بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين shabakatu manhaj online waxaa idiin soo gudbinaysaa khudbad ciwaankeedu yahay
aلظulmu ظulumaat yowma alqiyaamah waxa dulmiga loo yaqaano waa mugdiyaal iyo madow nuurka iyo raxmadda ilaahay kaa xijaabaya maalinta qiyaame waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu اllah ee dhegaysi wacan
ina alxamda lilah naxmaduhu tacaala wanastagfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu fahuwa almuhtadii wman yudlil falan tajida lahu waliya murshida waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله وحين ما أنت كهدل دونا بإذن الله جل شأنه الظلم ظلمات يوم القيامة وحظلمك الله يقانه waa mugdiyaal iyo madow nuurka iyo raxmadda ilaahay kaa xijaabaya maalinta qiyaame wamaa akara hada dulma fii hadihi alayaam maxaa ka fara badan dulmiga maalmahan aynu nool nahay iyo aakhiru zamaan hadday tahay dulmiga xagga maalka ee xoolaha muslimiinta xaqdarro la ysaga qaadayo hadday tahay dulmiga xagga dhiigga ee dhiigga muslimiintaee la dhowray la daadinayo hadday tahay xagga acraada oo meel lagaga dhacayo sharafta iyo karaamada dadka muslimiinta maanta dulmigu wuu hadhbeelay naf iyo maalba dulmigaas xaqiiqadiisa iyo caaqibadiisaynu wax ka tilmaami doonaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa naftiisa dulmiga waa ka xarimay innaka dhexdeennana wuxuu ka yeelay shay muxaram ah oo rabbi waxa uu ku yidhi xadiidu اlqudsi yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaramaa falaa tadaalamuu addoommahaygiiyow waxaa lau yidhi dulmiga anuu naftayda waan ka xarimay dhexdiinnana waxaan ka yeelay shay la xaaraamtinimeeyo oo muxaram ah ee hays dulmiina nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi jaabir itaquu dulma faina adulma dulumaatun yowma alqiyaamah war iska ilaaliya waxa dulmiga la yidhaahdo iyo xadgudubka waayo dulmigu waa dulumaad mugdiyaal iyo madowya weeyaan maalinta qiyaame maalintaad ugu baahi badan tahay nuur iyo iftiin aad jidka iyo waddada ku marto ee dadka mu'miniintaa iftiinkoodu uu hor socdo yascaa nuuruhum bayna aydiihim maalintaa daalimku mugdi iyo madow buu ku dhex jiraa walaalayaal nabigu sala allahu calayhi wasalam fii xajati alwadaac kulankii iyo isku imaatinkii ugu ballaadhnaa dad muslimiin oo nebigu u khudbeeyo waxa uu khudbadiisa ku yidhi faina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada waxa uu nabigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnu way idinka xaaraansan tahay inaad isku xadgudubtaan waxa uu nebigu halkaa majmacaa ka caddeeyey inay xaaraan tahay dadka muslimiintu dhiiggooda inay iska daadiyaan oo barhkooda barhka kale u laayo inay xaaraan tahay xoolahooda inay isaga xadgudbaan oo barhba barhka kale xoolahooda u dhaco oo cudud iyo awoodu ku qaato inay xaaraan tahay sharaftooda iyo cirdigooda inay meel iskaga dhacaan oo nin walba ka kale karaamadiisa uu dhowri waayo arrinta noocaas uu caddeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam kamaa fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu damuhu wamaaluhu wacirduh almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluh rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu damuhu wamaaluhu wacirduh muslim kasta muslimka kale walaalkii way ka xaaraansan tahay dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisu oo muslimna uma bannaano muslim kale inuu dhiiggiisa daadiyo ama xoolihiisa u qaado ama sharaftiisa uu meel kaga dhaco oo uu ceebeeyo oo wuxuu beri ku yahay uu ku gano waxa uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam almuslimu akhu lmuslim ruuxa muslimkii ruuxa kale muslimka ah waa walaalkii waxa isu keenay waa islaamnimadiiyo iimaanka walow nasab iyo degaanyaanu kaba dhaxayne waxa uu rasuulku yidhi laa yadlimuhu walaa yakhduluh dulmi maayo muslimku muslimka kale hoojinna maayo oo meel gargaarkiisa uu ka doonayo garabkiisa ka bixi maayo ee wuu u heelinayaa waxay culimmadu yidhaahdeen laa yadlimuhu walaa yakhduluh waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo oo jumladu waa khabari macnaheeduna waa inshaa'i muraadka iyo maqsadka looga socdaana waxay tahay laa yadlimuhu walaa yakhduluh ay laa yadlimhu yaanu dulmiyin walaa yakhdulhu yaanu hoojinin oo garabkiisa aanu ka bixin nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiidkaasi cad uu inoogu qeexay xuquuqda dadka muslimiintaa u dhaxaysa iyo waxa isu keenee walaaleeyey iyo sida ay tahay inay isku xaq dhowraan oo qofna qof kale aanu ku xadgudbin haddii kaloo xadgudub iyo dulmi u dhaco caaqibadiisu waa xun tahay idaa kunta fii nicmatin farcahaa فإن المعاaصي تزيل النعم وxطhا بطاaعة رب العباaد فرب العباaد سريع النقم وسافر بقلبka بين الورى لتبصر آثاaر من قد ظلم فتلka مساaكنهم عليهم فتiلka مساaكنهم بعدهم شهوuد عليهم ولا تتهم وما كان عليهم شيء أضر min الظulm whw اladii qad qasm waxa uu shaacirkaasi lahaa إida kunta fii nicmaة farcaha faإna اlmacaasي tuziil الnicam war haddaad nicmo iyo barwaaqa haysato ilaasha nicmadaada oo ilaahay taacadiisa ku daryeel waayo macaasida iyo dunuubtu nicmooyinka iyo barwaaqada way baabi'isaa waxudhaa biطaacati rabi اlcibaad farabu اlcibaadi sariicu الniqam waxaad dayriyo xayndaab uga dhigtaa ood ku dhowrtaa ama ku ilaalisaa ilaaha addoommada rabbiga waa taacadiisa iyo cibaadadiisa nicmadaada ku ilaali farabu lcibaadi sariicu niqam waayo addoommada rabbigooda waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisu waa daran yahay wasaafir biqalbika bayna alwaraa litubsira aathaara man qad dalam bal hadda qalbigaaga waxaad ku socotaysaa ood ku safartaa khalqiga iyo ummadihii hore wixii helay bal hadda qalbiga ka socdaal oo ka safar oo waxaad eegeegtaa ood raacraacdaa umamkii hore wixii helay litubsira aathaara man qad dalam si aad u aragto bal hadda kuwii dulmiga falay raadxumadoodii iyo cidhibxumadii ku dhacday bal hadda eeg oo waxa weeyaan fiirfiiri waxa uu shaacirkaasi yidhi wayaaka wاظulma mahma اstaطacت fadulmu اlcibaadi shadiid اlwakhm war intaad awooddo dulmiga addoommada iska dhowr waayo dulmiga cidhibtiisa iyo caaqibadiisu waa liidataa fatilka masaakinuhum fatilka masaakinuhum bacdahm shuhuud calayhim walaa ttahim dalamada iyo daalimiinta waa kuwaa guryahoodii ay baaba'een ee ay burburka noqdeen iyagoo shaahid iyo markhaati ku ah cidhib xumadii ka dhalatay dulmigay galeen ee ay galabsadeen waxa uu shaacirku hadalkiisa ku soo gebagabeeyey wamaa kaana calayhim shayun adar min aلظulmi wahuwa aladii qad qasam nimankaa guryahoodii iyo buyuuddoodii ay burbureen wax kaga daraa ma jirin dulmigay galeen isagaana dhabarka ka jebiyey walaalayaal waxaa xikmadda gabaygaa carabigaa ku jirta ayna tusisay waxaa ilaahay aayaadkiisaba inoogu qeexay nebiguna sala allahu calayhi wasalam sunnada inoogu sheegay oo ah caaqibada iyo cidhibxumada daalimiintu inay wax aada u liito qadhaadh badan ay tahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay in maalinta qiyaame marka maxsharka la isugu yimaado loo kala qisaasayo noolihii dad iyo dunyaba xataa xoolihii ilaa laga soo gaadhsiiyey labadii neefee xoolaha ahaa labadii riyood ee ishardiyey ama madaxa isku dhuftay ridii geesaha lahayd ee herdiday ama madaxa ku dhufatay ridii senyada ahayd ee bilaa geesaha ahayd in looga qisaasayo xaqeedii hadda waa xayawaankii aanu xil saarayn ee kuunuu turaaban ciid noqda la odhanaya aakhirataanka ee iyaga janno iyo naar iyo takliif midna aanu saarayn ayaa haddana labadii neef kii geesaha lahaa iyo kii aan lahayn ee madaxa isku dhuftay qisaastii marka loo kala qaado ayaa ciid noqda la odhanayaa maxaad u malaynaysaa bani aadamkii xilka la saaray ee mukallafka ahaa ee la karaameeyey latu'adunna alxuquuqa ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati aljalxaa min ashaati alqarnaa rawaahu imaamu muslim min xadiidi abi hurayra imaamu lbukhaarina saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam man kaanat cindahu madlamat liakhiihi min cirdihi aw min shay falyataxalalhu minhu lyawma qabla an laa yakuna diinaaru walaa dirham in kaana lahu camalu saalixun ukhida minhu biqadri madlamatih wain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh waxa uu nabigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam war ninka maanta nin walaalkiiyo dulmi ka tirsanayo ee ay wax kala galeenow hadday xagga sharafta iyo cirdiga tahay iyo hadday xoolo tahay ama dhiig tahay iyo hadday dhib kaloo ku kala dhacda ay tahayba war ninka maanta walaalkii ay wax kala tirsanayaan ee dulmi kala gaadhayow falyataxalalhu minhu lyawma qabla an laa yakuuna diinaarun walaa dirham war maanta ha ka xalaashado walaalkii wixii ka galay ha ka xalaashado inta aanay dhicin maalin dirham iyo diinaar toona aanu jirin maalin waxaa madaalimta iyo xuquuqda lagu kala qaadanayae lagu kala goosanayaa aanay dirhamkii iyo diinaarkii iyo shilinkii adduunyada aanay ahayn laakiinse ay tahay alxasanaatu wasayi'aat waa maalinta qiyaame halkaa shilin iyo xoole ma yaallaan laakiin wanaaggii iyo xumaantii ayaa xuquuqda lagu kala qaadanayaa waxa uu nebigu yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam in kaana lahu camalu saalix ukhida minhu biqadri madlamatih ninkani camal wanaagsan hadduu lahaa dulmiguu galay waxaa lagaga goynayaa yacnii camalkii wanaagsanaa ayaa looga qaadayaa oo kuu dulmiyey la siinayaa macnaha hadba dulmiga uu galay inta u leekaa in u dhiganto oo camal saalixa ayaa laga qaadayaa bal waxaad qiimaysaa akhil muslim camal aad ku soo tacabtay oo aad ku soo daashay oo maanta midhihiisa inaad goosato aada rajaynaysay haddii hortaada lagu qaybsado dadkaa dulmidee ka nabadgeli waaye afkaaga iyo addinkaagu ay qaybsadaan intee in leeg ayaad murugoonaysaa oo qoomama kugu dhacaysaa waa waxaan la qiyaasi karayn taasi waxay ku dhacaysaa qofka laga nabadgeli waaye addoommada ilaahay dulmiya dhinacuu doono dulmigu ha kaga dhaco waxa uu rasuulku yidhi wain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh haddaanu wanaagba lahayn oo inkaari ku dhacdee uu ahaa dadkii uu dulmiyey xumaantay lahaayeen inta laga soo qaado ayaa isaga loo xambaarinayaa markaasuu ku naargelayaa maxaa ka murugo iyo qoomamo badan xumaan aanad samayn oo laguu xambaariyey waxaa taa ku galabsanaysaa addoommada ilaahay haddii aada dulmido laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran fadulmu yarjicu cuqbaahu binnadami tanaamu caynaaka waalmadluumu muntabihu yadcuu calayka wa caynu ullaahi lam tanami waxaa shaacirkaa kalena u lahaa laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadira war addoommada ilaahay ha dulmiin awood iyo itaal haddaad u helayso yacnii markaad xoog iyo awood isbidayso eed isleedahay alla ilaahe maanta wax waad muquunin kartaa awoodda iyo muquuninta ilaahay xasuuso taadana iska ilow oo ha dulmiin waayo fadulmu yacuudu cuqbaahu binnadami dulmiga cidhibtiisu murugo ayay la soo noqotaa marka hore iska aargooso oo naftaadu ha ku nafisto laakiin calaacal iyo citaab ayaa kuu dambayn doonoo hanti iyo lama huraan kuu noqon doona waxa uu yidhi tanaamu caynaaka waalmadluumu muntabihu labadaada indhood way iska seexdeenoo furaashkaagii ayaad aayar ku gamaaday kaa dulmiday eed gardarrada ugu xadgudubtayna wuu soo jeedaa yadcuu calayka wa caynullaahi lam tanami wuu ku habaarayaa ilaahay ishiisuna ma seexato waa maqlayaa waanu arkayaa imisaa daalim waxa weeyaan leeb madluum uu soo ganay wadnaha uu ka galay isagoon ogeyn meel alle meel looga yimid waayo warmaha habeenkii la ganaa ma gafaan hadafka lagu tuuray laakiin waxaa laga yaabaa wakhti inay qaataan atahzaw biاdducaa'i watasdariihi wama tadrii bima sanaca adducaa'u sihaamu leyli laa tukhطi walaakin lahaa amadu walilamad inqidaa'u waxa uu shaacirkaasi lahaa war ma ducadaad maanta ku dheeldheelaysaa ood ciyaar ciyaar ka dhiganaysaa adoon garanayn duca waxay samaysay leebabka habeenkii la ganaa halka lagu gano ma gafaan oo ma seegaan laakiin lahaa amadun walilamad inqidaa'u muddo iyo wakhti ilaahay u xadiday ayay leeyihiin wakhti waliba wuu dhammaanayaa macnuhu waxa uu yahay daalimku hadduu maalmo sii taltallaabsaduu sii noolaado kollay leebabkii lagu ganay waa ku maqan yihiin maalinay haleelaanba abulcataahiyana wuxuu lahaa amaa wallaahi ina adulma shu'mun walaa zaala almusii'u huwa addaluumu ilى dayaani ywm اdiini namdi wacinda allahi tajtamicu اlkhusuumu sataclamu ya daluumu ida اltaqayna gada cinda اlmaliki man اlmaluumu abulcataahiya ninkii waxa weeyaan alrashiid la odhan jiree dulmiga ku xidhay ayuu gabaygaa u diray markaasaa waxa uu yidhi amaa wallaahi ina dulma shu'mun wallaahi baan ku dhaartee dulmigu waa wax fool xun oo khariban walaa zaala daluumu huwa almusii'u dulmi badanuhuna kamuu zuulin ka xumaanta falay ee xumo falaha inuu yahay waxa uu ku yidhi ilaa dayaani yowmi ddiini namdi waxaynu u soconnaa oynu wada hortegi doonnaa ilaaha maalinta qiyaame addoommadiisa kala abaalmarin doona wa cinda allaahi tajtamicu lkhusuumu ilaahay hortiisa ayaana dadkii doodda isku haystay ay iskugu iman doonaan ilaahayna ugu garqaadi doonaa waxa uu yidhi sataclamu yaa daluumu ida iltaqaynaa dulmi badanow waxaad ogaan doontaa ilaahay hortii markaynu ku kulanno hadan cinda almaliiki man ilmaluumu berri toole ka la canaananaya la ciqaabayaa waa kee markaasaad ogaan doontaa ninkii intuu oohin qabsaday ayuu markiiba soo daayay abulcataahiya laakiin dalamada maanta joogaa ma ku cibro qaadanayaan mise qalbigoodaa qallalay walaalayaal dulmigu waa mid aada iyo aada u liitow cidhibtiisu ay liidatoy xun tahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra atadruuna man ilmuflis war ma garanaysaan kacaydha ah qaaluu almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac waxay yidhaahdeen annaku caydh waxaanu u naqaanaa kaan xoola haysan qaala almuflisu min ummatii man ya'tii yowma alqiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaah waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi afdal salaati wasalaam ka caydh ee ummaddayda ka midihi waxa weeyi ka maalinta qiyaame soom iyo salaad iyo zakaba la imanaya isagoo soo cibaadaystay laakiin inkaartu waxay kaga dhacday wa ya'tii waqad shatama haada waakala maada maala haada wa daraba haada wa safaka dama haada waxa uu imanayaa isagoo soo shaqaysta oo camal iyo cibaado badan adduunyadii ku soo sameeyey laakiin madaalimtii dadkuna dhabarka ay u saarantao dulmi badan uu xambaarsan yahay waxa uu imanayaa kan isagoo caayo aflagaadeeyey waxa uu imanayaa kan isagoo garaacay oo waxa weeyaan ama dilayba waxa uu imanayaa kan isagoo xoolo ka qaaday waxa uu imanayaa af iyo adinba dulmi iyo gardarre isagoo ka buuxa markaasaa ilaaha caadilkii cadaalad ku kala xukumayaa isaga iyo kii uu dulmay waxa uu rasuulku yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam waxaa markaa laga qaadayaa waxa weeyaan xasanaadkii uu lahaa fayucطaa min asa fayucطaa hada min xasanaatihi wa hada min xasanaati kan wanaagiisii baa la siinayaa kan kalena barh baa la siinayaa kan kalena barh baa la siinayaa soomkiisi iyo salaaddiisii iyo sakadiisii baa hortiisa lagu qaybsanayaa isagoo u baahi badan fain faniyat xasanaatuhu qabla an yuqdaa maa calayh ukhida min sayi'aatihim faطurixat calayhi uma طurixa fi الnaar haddii wanaaggiisii iyo camalkiisii wanaagsanaa u dhammaado iyadoo weli dulmi loo haysto kuwii uu dulmiyey inta xumaantooda laga soo qaato ayaa loo xambaarinayaa dabeed naartaa lagu tuurayaa ciyaadan billaah walaalayaal cidhib xumo iyo cadaab dulmiga intaasaa ugu filan wa astaqfir اllah alxamdu lilaahi waxdah wالsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal maanta khudbaddeenna dulmigaas aan ugu soo talagalay laakiin khudbadda waxoogaa ka hor ayaa waxaa laysoo gaadhsiiyey arrin naxdin badan kuna saabsan waddankeenna somalilan waxaanan jeclaystay in khudbadda hore taan ku soo talagalay ay noqoto ta dambana arrintaa aan wax kaga ishaaro wixii faahfaahinteeda ayna ay noo dambayso insha allah arrintaasi waxay tahay horta waxaynu nahay ummad islaam ah dowlad iyo shicibba ilaahay islaamkaa qiimaha badan ayuu inoogu nicmeeyey laakiin islaamnimadu waa dhaqan iyo camal ee sheegasho ma aha waxaan maqlay in xeer xaaraan ah oo ilaah iyo rasuulkiisu ay xarimeen baarlamaankeenna iyo golaheennu uu ku tala jiro in la baaskareeyo o la ansixiyo xeerkaasi waxa uu yahay waa xeer bannaynaya bangiyada ribada ku shaqeeya inay sharci yihiin oo waddankeenna ay ka howlgalaan waxaynu hore u ogeyn bunuugta islaamiga ah ee shuruucda islaamka waafaqsan hore inuu baarlamaanku u baasgareeyey laakiin waxaa igu maqaalaa in la yidhi ilain maanta in fara badan waxaynu ka haybadaysanaa gaalo iyo kafaro aan nafi noo hayn marka waxaa la yidhi indho badan baa ina eegaya ictiraafkana iyagaynu ka sugaynaa mar haddii baankii islaamku dhaqan galay kan gaaladuna ha dhaqan galo walaalayaal xaqiiqadu waxa ay tahay waxa weeyaan wargeelu maciin buu daaqaa la odhan jiray haddii somalilan maanta taa ay ansixiso alla ilaah waxaan u malaynayaa somalilan inay ciin daaqday oo loo baqanayo halis iyo khatar badan ay ku jirto waayo gaalo marka horeba wax kumaynaan qabin ictiraafna kamaynaan helin kuway naga liita ictiraafaan laakiin ilaahay baynu adeecanoo diinteennaynu haysanay haynagu bataan munkaraadka iyo fawaaxishtu haynagu fara bataan laakiin xeerar xaaraana oo aynu inaku qawaaniin u samaynaa hore uma jirin waana albaab shar oo hadduu furmo ilaahay inagula dagaalamayo waxaana la gudboon dadka baarlamaankeenna aynu doorannay iyo guddoomiyaha oo hormood u ah inay arrintaa ilaahay kaga cabsadaan oo aanay ilaahay oo aanay iska celin karayn awooddiisana aanay beegsan karayn dagaal inaanay la gelin ilaahay baa tilmaamay ribada cidda ku dhaqanta ee ka joogsan weyda inuu la dagaalamayo allah baa tilmaamay dee ilaahay hadday beegsan karayaan ha u badheedhaan ayna almafaru walilaahu taalibu hadduu ilaahay ka kula dagaalamaye ku eryanaya uu yahay halkeed gelaysaa halkeed se u ciirsanaysaa walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu waaninayaa dadkaa xilku saaran yahay iyo cid kaloo cid kasta oo ka hawlgeli karta oo gaari karta arrintaa in laga hortago weliba waxaan maqlayey in sida loo dadejinaya laga yaabo sabtidaba inay ka hawlgalaan arrintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha lagaga cabsado ilaahay waxau ihi wa axalla allaahu albayca wa xarama aribaa ilaahay beecaasuu inoo xalaaleeyey ribadana waa inaga xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alribaa in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih ilaahay waxau idhi subxaana war kuwa iimaanka laga helayo ribada wixii idinkaga hadhay isaga tagoo ka toobadkeena waxaa la raaciyey in kuntum mu'miniin waa haddaad iimaan leedihiin ruux mu'min iyo ribo shaqo kuma leh wuxuu alla xarimay oo la xalaaleeyo oo la taxliiliyaana waa gaalnimo islaamniyo iimaan ma aha ilaahay waxau idhi markaa haddaad mu'miniintihiin oo iimaan leedihiin qof iimaan lihi waxaa kuma dhacee waa ribada iska ilaaliya oo ka toobadkeena ilaahay waxa uu raaciyey fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih haddaydaan sidaa yeelin oydaan ribada ka noqonin waxaad ogaataan dagaal ilaahi iyo rasuulkiisuu idinku soo qaadaan war somalilan oo horeba u cadow badnayd islaam iyo gaalba maanta itaal ma u haysaa dagaal ilaahay ay la gasho subxaana allah waa arrin aad iyo aada u naxdin badan haddaan la yska gaadhin rasuulkuna waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayn can ibni cumar lacana allahu aakila الriba wa muukilahu wa shaahidahu wa kaatibah ilaahay ha nacdalo waa haddii habaar laga dhigo haddii khabar laga dhigana ilaahay waa nacdalay ka ribada cunaya iyo ka dadka cunsiinaya ee siinaya iyo ka markhaatiga ka ah iyo karaaniga qoraya qalinkiiyo buugga u haysta wa qaala hum sawaa lacnadda waa ka siman yihiin afartuba war bulshadeennu maanta itaal uma hayso ilaahay lacnadiisu inay ku soo degto itaalna uma hayso ilaahay inay dagaal la galaan dowladda maanta joogtaa waa ta ugu wadaadda badan wadaadada iyo kuwa kursiga ka agdhow iyadoo kulligeen aynu wada islaam nahay haddana dee ninka wadaadka ee cilmiga le waxaa loo aanaynayaa kitaabkii iyo diintii kuwa cilmiga iyo kitaabka haya ee dowladda ka agdhowina arrinta noocaasa ha ka howlgalaan iyagoo ilaahay kaga baqanaya haddii kale waa tacab khasaar kursiga ay ku fadhiyaan haddii ilaahay diintiisa ay difaaci waayaan oo wixii xaaraana ay waddanka ka xakamayn waayaan walaalayaal arrintaa ribadu waa arrin u baahan dowladda cidda u fara dhuudhuubana qal albaabadeeda wadaad iyo waranlaba iyo waayeel iyo waxgaradba in kor iyo hoosba looga howlgalo oo madax iyo mijaba layska xil saaro waayo maanta yacni haddii lagu idhaha qof baa halkaa kaaga soo duulaya puntland baa idinku soo socota haddii la yidhaah dee cararkaa inaga dhammaanaya iyo oradka yacni bani aadamka waxaan uga jeedaa tusaale waxaan ugu soo qaadanayaa dadka muslimkii inay iskuba duulaan ma aha laa puntland walaa somalilan walaa soomaaliya waa dad islaam oo iimaan ka dhaxeeyo laakiin tusaalaha waxaan usoo qaadanayaa ean uga socdaa qof bani aadamaa dhibaato kugu soo wada haddii la yidhaahdo de waynu kacaa ku fanaayoo oradkaa inaga dhammaanaya war bal ka warrama qof la yidhi ilaahay baa dagaal kugu iclaamiyey oo kula dagaalamaya xaalkiisu siduu noqonaya waxaan walaalayaal markaa uga jeedaa oon uga socdaa arrintaasi waa ugub horena umay dhicin dowladda maantana waxaan kula talinayaa magaxumadeeda arrintaa inaanay qaadan hore umay dhicin laakiin maantana inaanay dhicin iyadoo ilaahay kaga cabsanaysa dadkeeda iyo ummadda islaamkana tixgelinaysa ummad islaamaanu nahay maxaa gaalo loo raali gelinayaa gaala qawaaniinteeday ku dhaqantaa inamana tixgeliso sow inakana inooma mudno munaasab inooma ah haddaynu mu'miniin nahay inaynu diinteenna iyo sharafteenna iyo qiimaheenna aynu garanno oo aynu kitaabkeenna ku dhaqanno gaal baynu raalli gelinaynaa waa ta ishaa inoo yeeshay islaamkeenna iyo iimaankeennana halis bay ku tahay war arrintaas arrintaa cid alla ciddii wax ka qaban kartaay ka qabo oo ilaahay kaga cabsada allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad allahuma اnsur اiسlاam واlmuslimiin وadil الshirka واlmushrikiin وأhlk اlkfrة واlmulxidiin allahuma اnsur kitaabak وasunaةa nabiyika muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam ilaahayow dowladayada ilaahayow u sahal kitaabkaaga inay nagu xukunto ilaahayow dhibaato lama rabno laakiin kitaabkaaga inay nagu xukunto ilaahayow waafaj ilaahyow hidaayada qalbigooda ku rid ilaahw gaalada ka reeb ilaahw islaamka jacaylkiisa qalbigooda geli ilaahw islaamka quluubtooda isku soo du wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi waslm alxamdu lilah